goobtan waxaa la aasaasay xarumaha daryeelka dhimarka boosaaso waxaa la aasaasay labadi kun iyo labadi tobankii baahiyo jirta awgeed waxaa isu xilqaamay bulshada rayidka ah culimo odayaal ganacsato iyo qaybaha bulshada ee kala duwan saddexdii sano ay shirayd waxaa ku caafimaada saddex boqol iyo toddobaatan qof waxaa ku jira hadda laba iyo lixdan iyo laba qof gurigaas iyada arkaysaan baahidaa keentay intaas ay ku jiraan isa qaadi karin sababta furidda waxay ahayd markii aan aragnay dad badan oo ku dayacan dariiqyada jigoodka jiifa darbiyada jiifa dadkaas waxay kala yimaadeen koonfurta iyo puntland iyoiyo afrikada kaleeto ay isugu jira weeye marka halkaasaanu ka bilownay dadkaas isugu xilqaadeen ay ka xanuunsadeen dadkaas maskaxdaala haddee ilaahay baa idinku imtixaamaya maskax looma waayin sababaha keena waxay dadku wahaajiray oo nolol rabay inay sanaysan oo waayo oo meesha ku waashay dad famil berberan ku dhacay dad shaqalaana ku dhacday dad faqri ku dhacay waxaa lagu imtixaamaya kuwa wax haysta oo hantida haysta oo dhaqan baa lagu imtixaamayaa oo dad badan ogeey dad badan waxaa ninsan inaan la daweyn karo qofka laakiin hadda markii la ogaaday in la daweyn karo ummadda aad bay noo saxrirtaa waxaanu ka haynaa waa u qareenid waxaan u dirayaa baaq soomaaliyeynta dal iyo dibad baaqaas inay qayb qaato soo u baaqayna dadka warbaahintu inay ka qayb qaato uqareeniddaas uqareeniddan ayaa waxa dalaba anfacaysa ilaah baan tala tahay annagaan isku filan run ahaantii horta waxa weeye qof kasta oo bilcaamiya ilaahay waxa uu qoro waa qadar ku imanaya qofna miinka uu haysto ama maalka uu maanta haysto ilaahay xeebad kagumu helin ilaahay waa siiyey toorayeele isagaa midna miinkiisi ka qaaday mid waxaadkii kale ka qaaday mid bilaa awlaad ka dhigay mid awlaad siiyey mid faqiir ka dhigay midna qari ka dhigay likay sidaynu isugu cibro qaadano oo ka ulaxaadkiisa siiyey kallaxaad kala uu ugu naxariisto kan qadarku uu ku yimina uu ku yimaankudo oo uu ku samro kan maalka uu siiyey uu kan faqiirkana ka siinin uu kaalmeeyo oo sidii ilaahay uu ka yeelo ummad islaamadeenu nahay maanta innaguna waxaynu maraynaa in dadkaynu dadka u nugyaa guud ahaanba inta kudadka inta ugu dambaysa leeyaaba ay noqoto caruuraheennaa waxay ugu yeedhaa ninka waala ninka waala ninka waala cisiga iyo shubaka maanta aynu leenahay markii ilaahay inaga qaado cawradeena iyo wiilkeena aynu banaanka soo dhigno gaajada ayaa dadka bini-aadankaa waxaa qabta ugu daran hudeeladeenna markuu isku soo qaado muddaa lagula kacaa ninka waala naga qabtaa laydhahda kii indhaha ka qaaday indhoodaynugu yeernay rucadaha ka qaaday curyaanbaynugu yeernay laba daqiiqadoodoo guryahan leerka ka basiyo ayaynaan adkaysan mameesha madooda naga sidaa maxaan jeegnaa qof habeenkee maalinta soomaali isku midi tahay baran karna waxaa ilaahay nimceynku tayo waxaa ku qaadisan maxaad intayna maanta halkaa qabda meelka cunto oon saqon karin ayaynaan diraasooyina dareeni karin intayna halkaa qabda dadka maasooyin ugu jira kaayada marka ku qabata aayadda suurigoo kacasa isagu maantoo dhan fadhiya sanaxamada ka wada qaaday wuu ka warsanaya miyaad qusi iyo haddaad dhacdo waa lagugu quslaya sababta akoysanidadaa ku dhacdo wixii ilaahay ku keenay magaca lama dhignaba wax wal oo maanta wadankeena ka socdo waa laga tagaa haddii dowladdan hadday ganacsadatan iyo hadday cid kustantay dadkii dadka u nuglaa ee u jilaysanaa ee u lahayn inay wax walba ugu horreysiino hadday horumartay hadday daryeeltay hadday waxbarashatay iyo hadday shaqo tahayba ayaa waxaa noqday kuwa maanta ugu dambeeya ee qof yaqiinta alla uu siiyo mooyaane aan inta qasabkeena xasuusan maanta intaasuu suuqyadeena layaacaysa oo aan daryeelka iyo daaweyntaa helin tan hore bishii wuxuu ii sheegay xeeb inta baxsadeen dadda halku cunay gacmaha iyo ugu hooda masoo hay inta guryaha daadsan iyo inta suuqa joogto weliba dumar ku jir oo cawriyada ciidda ka badan buwaanta wal oo reer soomaaliyan hadduu shan boqol oo laanad ma maalinta u kor ugu mutadaweeco wax tan walba u taraysa ganacsada kasta xisada bixinay hadduu maanta ugu daro wax tan walba u taraysaa inta iyo in kala badan oo dibadda joogta ayaa lagu xanaanayn lahaa wax lagaga qaban lahaa waxaan ilaaha uga barayna ilaahay qiinteen hoos noo soo celiyo hadday naankeena jimcso noo soo helin ilaahay waxaynu kori maayo kagurguuranaya maanta ganacsade kasta oo kulikiisaa dhiga ee mid goganin ee uu yidhaahdo ama istoorkaa i yahay ama taa gaariga xaadiyahadow ka dhig ee intaas adigu siiyo shanta boqol oo loo dawanaya midiga maanta kaluu goonin dignidiisu waxbarasho wuxuu awoodla buliko maalin markuu gabado ilmihiisa ka shaqaale qaadan lahaa waxaan kusoo gabagabeynaya ilaahay haddii tahay loo soo celiyo ilaahay la garansiiyo in sida uu kala yimin uu kala jeesan isu caawimo qof kasta qofba intuu dadka jira hadduu adeeg ugu dooyahay bilaanu u jirsada asalaam